falastiinayaal ayaad umahadsan tahay wararkan hadda ugu dambeeyey ee aan ka helayno dalka uganda iyo xuduudda waddanka congo waxay sheegayaan in doontu ay kusii jeeday deegaanka hoyma ee galbeedka waddanka uganda halkaasi oo ay kaga qaybgelayeen ciyaar ka ku tirsanayd ciyaaraha ciidda masiixiyada waxaana doontu ay ka kacday ama ay ka gooshtay deegaanka la yidhaahdo kawamenda village waxaa la sheegayaa ilaa iyo haatan in sagaal qof maydadkoodii la helay shan iyo toban qof oo noola laga soo badbaadiyey ilaa iyo haatanna koob iyo labaatan qof laleeyahay iyadoo wararka ugu waaweynna uu qorayo wargeyska la yidhaahdo daily vision ee waddanka uganda maanta marka ma la sheega sababaha keenay in doontu ay qalibmato
sida uu sheegayo rotengira oo ah taliyaha ciidamada booliiska ee deegaanka galbeedka waddanka uganda waxa uu sheegay doontu in ay buux dhaaftay oo tiradii loogu talagalay ay ka badnayd qiyaastii shan iyo afartan qof oo rakaaba ay saaraayeen isla markaana rayrayn iyo ciyaaro ay samaynayeen dadka taageersan kooxda waddanka uganda ee ka qaybgelaysay ciyaaraha deegaanadaasi ka dhacayay oo weliba la sheegay inay isbuurteen oo dhinac ka mida ay u dillaantay doontu halkaasna ay ku qaraqantay
marka tiro rasmiya oo ku saabsan meydadka lasoo badbaadiyey wararka qaar waxay sheegaan in ilaa iyo soddon qof ay ku dhinteen doontaasi ma jirtaa warar ay kooxaha badbaadadu soo gudbiyeen oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee doontaasi ku waxyeelowday
ilaa iyo haatan kooxaha badbaadada sida taliska booliisku uu sheegayo waxay caddaynayaan in la helay sagaal meyd oo markaasi iyagu laga soo saaray haradan loo yaqaano lake alberta koob iyo labaatan kale kale ee ilaa iyo soddomeeyada qiyaasta ka dhigaysana waa dadka ilaayo haatan laleeyahay oo baadigoobkii lagu guulaysan waayo oo loo qaatay inay geeriyoodeen balse aan la helin mid ka mid a dadka ka badbaaday doonta oo wargeyska la yidhaahdo monitor uu soo xiganayo la yidhahdo opira ayaa sheegaya in dadku aysan intooda badani dubaalba aqoonin ay ku dhawayda biriga oo ay dubaalan kareen sidaas daraaddeedna ay qarraqmeen maadaama intooda badani aanay dubaasha aqoonin dhibashadu marka ilaa iyo hadda inta laogyaha waa sagaal balse koob iyo labaatan lama hayo shan iyo toban qofna waa laga soo badbaadiyey oo banaanka ayay haatan joogaan yaasin bal waxaad sawir naga siisaa haradan waa haro noocee ah sideese dadku u isticmaalaan falastiinay webigan haradan waxaa la yidhahdaa lake alberta waxaanay ka mid tahay toddobada haro ee ugu waaweyn qaaradda africa waxaanu isku xiraa waddanka uganda galbeedkiisa iyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaanu ka mid yahay meelaha inta badan ay shiralku ka dhacaan shirkii ugu badnaana waxa uu dhacay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka markaasi oo la sheegay laba boqol iyo konton qaxooti waddanka kongaha oo uganda usoo gudbayay inay ku qarraqmeen iyadoo sanadkii labada kun iyo tobankiina saddex iyo soddon qof ay ku dhinteen dooni siday ilaa iyo toddoba iyo ilaa kontobeeyo qof oo la sheegay inay ka badbaadeen toddoba iyo toban qof waxaana la sheegaa haradaasi in ay tahay hare inta badan degan oo aan dabaylo iyo duufaano ka dhicin balse inta badan doonyuhu ay yihiin kuwo si xad dhaafa loo raro oo xadkooda ka badan la saaro